Gudniinka fircooniga ahi ee caado dhaqameed oo wadamo badan adduunka kayaalangala ka dhaqmi jaraya dhululka iyo Soomaalidii degaasiya ku mid eeyinga inkastoo haddana ku cirib tiriya adduunka intiis kala goobo sida wingalanka isticmaalo waa gudniinka fircooniga iyo weliba ku mid ahaa Soomaaliya dhibaatooyinka gudniinka fircooniga gabdho hadeerooba iyo weliba ku mid ahaa aada xanuunga dhalmada oo dhibaato ka eebelaanta markii lagu guda gudniinka fircooniga haddaba weliba arintaasi walku weydiinay doctoreysa xaawo cali ibraahimo oo ku mid ee bahda caafimaadka oo ku holgalaasa isbitaalka bayhaw ee magaalada baydhabo iyadona sharaxdiya dhibaatada la kulmayanga bilaanta lagu gudo gudniinka fircooniga tan koreyt markanu ku bilaawno koow faasta markii ee anigtaasayla kasoo bi gudniinkaas fircooniga isla markii mayba kooy kore ee hubantiya taranka la jarjara f g m markii una dhana female genital mutilation cutting la xayuubiyo mase la jarjaro hubinta taranka oo bilaanta la tirtiro dhibaato badan anka kooyas anka horeen wayba kooya meelase dhiigbax kooya dhiigbax kudib mayba kooy kore dhimasho kooy karto mayba kala sii jaro kore ini oo meylaraayso haddii oo gabartii korto mase dhaawacgaas dhibkaas markaasi ku badbaada xiliga oo meylaraayso qaangaarka oo kale dhibaato badan ee kula kulanto xanuumo badan meel ku dhahala korto laku yaab way kala jaro kore meylaraayso ini hataa meylaraayso gabartii markii la guursado oo kale dhibaatooyin xanuun badan kula kulma korto way kala sii jaro kore hataa xiliga dhalmada haddii adeerto oo kale hadan ini oo dhibaato kale xanuumo badan kale meelo adana ku helo korto yaa isku etaasay dhibaatooyinkaasay iyo inku sii badan kale yaa siilay f g m-ka bulshadana waybu aha sidii lakuku dhaadhiciyo oo barnaamijkaasi oo lakuku irab tiroona isku adagda badana hadda isbitaalka wacyigeliimo badan asuubiye ilaa iyo i d b s ka ama isbitaalka gudaashay bulshada kooyaas wacyigeliin badan oo dhanku suubiya oo jaran inay barnaamijkaasi oo sidii lanku irab tiri lahaay laakiin waybu ahaa maku hiraayaan dadka waa in muddo badan hala jartiyo inay sii wadaan yaa iska dhiirigeliyaayan badana laakiin sidii lakuku reebo faday haddii bulshada dhan bulsho weynta dhan haddii aan ka tumay dharaaislaankiibu wal fahansan bahda caafimaadka ama dadka hata ulmaawdiinka iyo antiibu wal fahamaasi inay dhibaatooyinkaasay jaran bulshada dhatiyo wacigeliimo badan lanku suubiyo bulshadaasi dhibaatadaasi lakuku erab tirafaday ee ciyaalkaasi oo la rafaadayahay taas naftasha digniin ahaan iyo bulshada inka sii diraan waxaana ku mid ee bilaanto ku noola magaalada baydhabo iyo aragtidiio ku dhiibidanga dhibaatadii yeelata gudniinka fircooniga iyo sidii dhan cirab tiri lahaaya haddii lakuyaawo gibirto oo kafyo yar camal intii qaliinka lagalo lakuyaawba walaasayt dhamay sababay intii xubintii taranka gabdhooy oo meeleraayo iso walaayo muhiimka inhaaya dhanbo meel dhan laysla wada tolay maxoog xanuunka iyo keliyaalka oo badana neerfyaalsha walku diiro wallaahi maba laka cirab tiro kore horta koow intay dhaqankii mariyda baadiidad waa ay gelin lahaan samee gibirto oo nahay gudniinka fircooniga langude ma la dhaqamo korta bulshada cunto badan saas oo eta qoftoo caadada dhibaasa dhiigbaxa markii xilliga caadadan koyta oo caadada kahiridaasoo dhiigbax qabado saasoo kale qofta haddii meelaraay qofta oo hadii oo gudniinka fircooniga langudi wayba ka dhiya infection ka dhiya saasoo kale markii la guursada guriga problema ku qabta zawshe sifeelman la dhaqmaasa xiliga uurka iyo qaada haddana dhalmada oo ka adkaadasa saasoo kale way balataa xanuuno badan oo lahan ku kabsado korna oo magaalada waybo gibirta haddii fircooni langudo gibirtaasay way tole meelaraas meelaasay ilaa iyo kaadada way hiree
weli gabdho soomaaliya dhibaato ka ee gudniinka fircooniga haansho oo laku gudowa inkastoo dowladda iyo wadda sidii sharaac adaga lahan ku saaro lahaye sidii lan cirab tiri lahaye gudniinka fircooniga